hay-adda al-Huda ayaa raashin u qaybisay saddex boqol oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada caynab ee xarunta gobolka sar gudoomiyaha hay-adda al-huda cabdinaasir ciid maxamed ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ka kooban yahay deeqda raashinka waxaan ku sugannahay degmada caynabo oo ay hay-adda alhuda ku qaybinayso raashin saddex boqol oo qoys loogu talagalay raashinkaas oo qoys weliba uu qaadan doono toddoba shay oo kale ah bariis daqiiq iyo sonkor oo mid waliba kiilo yahay kartoon timir ah caagad saliida daasad caana ah iyo kiilo caleenta shaaha ah ilaahay baynu subxaana wa tacaala mar koowaad ugu mahadnaqaynaa mar labaadna waxaan ugu mahaqaynaa mutabarica soo bixiyey ee ku soo deeqay inuu dadka markaa masaakiinta bisha ramadaan uu ka xilqaado raashinka ama afurka uu ka xilqaado gudoomiyaasha degmada caynaba iyo gobolka sarar ayaa u mahad celiyey dadka soo dhiibta raashinkani waxaan u ducaynayaa kelmadda ducada unbaa furan baan filaya annaga koleyga degma ahaan waxa weeyaan inaan u ducayno muxsiniintaa ka soo shaqaysay muxsiniintaa u hadashay muxsiniintaa soo qaaday muxsiniintaa qaybisay muxsiniintaa u socday iyo muxsiniintaa u fikirtay markii ugu horraysay fikirka lahayd intaba waa u ducaynan ilaahay subxaanahu wa tacaala dee ajar iyo xasanaad runtii adduuniya aakhiraba uu siiyo waa intaan weyaan kelmadeedu waxaanu sidoo kale iyagana codsiya raaxinayaa in maanta waxaankuhi guud ahaan gobolka saraar sidaa dadkaa ka muuqata runtii ilaahay baa wax bixiya gacmihiisu weyihiin wax waliba dadkii ay gaadhaan laakiin in loo dadaalo oo dadka muxsiniinta dee loola hadhadlo oo wixii markaa la keenayo loo kordhiyo oo waxaankuhi baahiyaadka biyaha iyaga laftarkooda hadda jira in iyaga laftarkooda waxaankuhi la eego ayaanu iyagana runtii gudoomiyaha gobolka iyo annaga iyo dhammaan inta annaguba aan ku celcelinay oo aan u hadalnay oo afkooda dee aan ku hadallaa ayaanu iyagana runtii aanu jeclaysanaynaa oo aan codsanaynaa marka muxsiniinta waxa weyaan ilaahay ilaahay khayr iyo xasanaad badan ha siiya adduuniya akhraba marka hore waxaynu u mahadnaqaynaa ilaaha casawajalla ah ee inoo suurtageliyey inaynu deeqdaa muxsiniintu ay ku soo tabarrucday ee walaalahooda masaakiinta ay u soo dirtay nabadgelyada inoogu suurtageliyey aynu ku qaybinayno deeqdan gargaarka ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan